bismillahi raxmaan raxiim aad ba umahadsan tahay walaal waxa weeye war-saxaafadeedka shalay ka soo baxay bulshada caalamka runtii waan soo dhaweynaynaa wax allo wixii macnaha beesha caalamka ee soomaaliya waxtar u ah laakiin annaga waxaan u aragnaa xoogaa macnaha mataqaan in waxyaabihii shuruuda annaga noo ahaa in xoogaa macnaha mataqaana lagu xadgudbahayo waxaan jeclay in arrintan annaga ay nagu ixtiraamaan beesha caalamka mooshino kan ka hor waa laga geeyey maaragtay xukuumaddii oo qadri wasaarada maarata mataqana mooshinaa laga geeyey kana kii muula mid yahay marka waxaanan aaminsana annagona xalisan karno marka waxaan doonaynaa annagoo beesha caalamka aan na eedeyneynin oo runtii aan uga mahad celinayno soomaaliya waxay u qabteen laakiin markay imaato arrimaha shuruucda arrimaha macnaha mataqaana madax banaanida arrimaha macnaha mataqaan baarlamaanka iyo garsoorka dalka markay timaado in annagu aan xalisan karno arrintaas marka waxaan jeclaan lahayn in laloo daayo annaga oo oo annagu aan noqono dad iyo dal dawlad xor oo waxooda macnaha ku xalista sharcigooda waan gartay qofku wuxuu xor yahay marka wixiisoo dhan isaga uu maamulanayo hadday noqoto dhaqaale siyaasad arrimo bulsho wax walba halkase u eg tahay xitaa sidai aad dowladda u maamulayseen weli waxaad kaga jirtaan tababaro iyo in laydin baro xirfadaha sida dowlad loo maamulo marka waxyaabahay ku doodaysay bulshada caalamka waxaa ka mid a inaan la dhisin hay-adihii dowladda ee qaban lahaa hawsha dowladnimo waxaana caddaatay in xilliyo isxigxiga in isqabsiga dowladdu uu wakhti badan lumiyo bulshada caalamkana kharash badan baa ka gelaya ee arrinta soomaalida marka miyna u ekeen inaad doonaysaan wax aada u adag inaad inaad heshaan
horta arrintu hadday noqoto waanina caawinaa ee macnaha mataqaana de wax walbana annaga maaragtay igu yeerinayna arrintaas waa laga qurux badan yahay annagu dhib uuna soo gaaray cid walba oo maaragtay mataqaana gacan hasiisana waan u mahad celinaynaa laakiin mid ayadu lama yeeli karo ma noqon karto macnaha wax waliba macnaha oo oo soomaali ay maarata mataqaana maanta khusaysa waan maarata annaga idiin hagaajinayna waxaan rabaa inaan idiin sheego soomaaliya dowladda hadda dhalatay maaha lixdankii ayaa maarata xorriyadda la qaatay shuruuc baa jirtay dowlad baa la ahaa way jirtay gaad macnaha muddadii dhexe dagaalada sokeeya way jiraan laakiin maanta dowlad madax banaan leh aan runtii xoogaa way iska jiraan macnaha tabardarri way iska jirtaan laakiin shuruucdii dowladnimo hadday noqoto garsoorkii hadday noqoto xukuumaddii hadday noqoto golihii baarlamaanka way wada joogaan shuruuc la raacana oo nagu filanna hadda waan leenahay tusaale ahaan dastuurkeena hadda kumeel gaarka wuxuu sheegayaa qodobka boqol soddon iyo sagaalaad wixii laga waayaa macnaha dastuurkan in loo noqon hayo dastuurkii lixdankii hadda laftigeeda mooshinkan wixii laga waayo sharci lambar saddex oo soo baxay lixdan iyo labadii haddii madaxweynaha mooshin laga keeno qaabkii macnaha loo raaci laha habraaci waa la hayaa marka waxa weeye annagu runtii waan ku filannahay shuruucda hadda aan haysano inaan ku xalisano dhibaatooyinkeena iyo broblemadeenna maxkamadduna way shaqaynaysaa waa maxkamaddii annagana dhaarisay madaxweynaha dhaarisay xukuumadda dhaarisay maxkamaddii way jirtaa wayna shaqaynaysaa marka waxaan ku kalsoonnay annagu dadkan u sheeganayo beesha caalamka inaan ku filan lahay inaan anagu xalino sidaan horey ugu xalin jirnay broblemada annaga siyaasadeed waan gartan in yar dib u noqono arrinta keentay inaad mooshinkan keentaan waxaad dhowr mar ku sheegteen inay tahay musuq maasuq uu madaxweynuhu sameeyey haddaad dhegeystayaasha u caddaysid waxa uu musuq maasuqaas yahay arrinta aan horta madaxweynaha ku samayn waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan u caddeeyo maanta in mooshinkan uu tus tusinhayo ama u caddaynhayo in sharciga loo siman yahay ninka u sarreeya iyo qofka u hooseeya ee soomaaliyeed in la dacweyn karo lana qabsan karo asagana uu xaq u leeyahay inuu isdifaaci karo marka waa arrin hambalya waa arrin anu aragno guul inay tahay qof kasta madaxweynihii u sarreeya weeye dalka isagoo sharaftiisa iyo xasaanadiisa aan lagu xadgudbaynin haddana waxay muujinaysaa in lagu soo oogi karo dunuub ama macnaha mataqaan waxyaaba oo maaragtay sharciga uu ka galay marka taas intaas weeye waxyaabaha lagu soo oogay madaxweynaha oo kusoo ognay ma aha macnaha musuqmaasuq keliya ma aha waxa weeye shuruucdii dalka qodobo kamida oo dastuuriya ayuu ku xadgudbay sidaa aragteenna sagaal bej ayaan kusoo koobnay arrintaasna waa arrin laga soo baraandegay looyaro ay macana mataqaanaa soo diyaariyeen muddo socotay waa arrin macnaha mataqaana cadaymahooda loo hayo hadday noqoto corruption hadday noqoto shuruuc la jebiyey oo sharci uu sameeyey madaxweynaha oo qodobka ugu horeeya oo ah inuu iska samaystay sharci annaga aana soo marin baarlamaanka oo uu dad ku toogan hayay hadday noqoto macnaha federalismkii oo runtii asna meel fog hadda ka sii dhacaya marka corruption keliya ma aha waan gartay su-aasheeda ugu dambaysa kalsoonida aad ku qabtaan in mooshinkiinan uu shaqaynayo oo sida aad u doonaysaan uu u dhacayo kalsooni badan baan ku qabnaa baarlamaanka soomaaliyeedna runtii waxa weye wuu bislaaday xilligan muddo maaragtay mataqaana arrimaha isqaqabsiga iyaana waa kusoo jirnay baarlamaanka waxaan aaminsannahay aqlabiyadiisa in arrintan ay wada qabaan waa suurtagal in xildhibaano qaarkood oo aan badnayn baan aaminsannahay inay arrintan kolley kasoo horjeeya waana arrinta dimuqraadiyadda waa sax weeye waan soo dhaweyneynaa annagu waxa weeye madaxweynaha inuu isdifaaco baarlamaanka arrintan cod la geliyo ayaanu macnaha asalkan u soconna taas ah haddii isagu markaas uu ku guuleysto waa madaxweynihii dalka waxa weeye waa maaragtay sharci ah ayuu macnaha mooshinka aniga u jabay haddii macnaha mataqaan sida anagu aan u eedeynay ee ku dhacdana waxa weeye dee wixii aan rabnay baa maaragtay mataqaan fulahaya laakiin waxaan anagu rabnaa waxaan brocesskii sharciga ah in la mariyo arrintaa marka waxa weeye broceskan hadda waan sugayna wayna bilaabatay ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in ay tahay in ay maanta gaartay arrin dimuqraadiyada oo madaxweynihii u sameeyey dalka iyo ninka u hooseeyaba sharciga lagu sameyn yahay cid walba macnaha mataqaaneen lagu soo karo